Magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland ayaa laga daafuray markiiska kheyradoon oo ah markiis lagu baran doono xifdinta Qur'aanka Kariimka iyo tafsiirkiisa. Daafurka markiiska kheyradoon ayaa waxaa ka qayb galay maamulka dowladda hoose ee magaalada Hargeysa, culumoodiyiinka magaalada, dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Sheekh Cabdiraxmaan Xasan oo ka mid ah maamulka markiiska kheyradoon oo ugu horeyn ka hadlay munaasabadda daafurka ayaa ka warbixiyay markiiska.
Markasta kheyradoon magacaawo u fadhino xafladiisa ilaahay fadlidiisa wuxuu socday laba sannadood dhismihiisa ilaahay fadlidiisa waxaanu bilownay oo aan habeen habeenada damida aanu bilownay xaafadda martaanu odaanay baahida ay qabto ee diineed ayuu ilaahay subxaana wa tacaala nagu ilhaamiyey inaannu u dhisno merdis diineed oo ummadda oo dhan anfaca gaar ahaan xaafadda anfaca
Qaar ka mid ah culummada iyo bulshada magaalada Hargeysa ayaa bogaadiyay markiiska.
waxaa hubaala goobaha ugu qiimo badan waa goobta aynu fadhinaa ka mid ee maanta qur-aanka loo bineeyey dadka ugu qiimo badan waa dadka qur-aanka dhiga iyo dadka dhiganaya iyo dadka u khidmaynaya ee u adeegaya ee garab taagan waxa uu rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam suubani uu yidhi kamaa fi lbukhaariyi min xadiidi cuhmaan khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu waxaa idinku khayr badan oo ummadda ugu mudan oo hormood u ah ka qur'aanka barta dadkana bara
xaafaddani aad bay ugu baahnayd maderasaddan maderasaddii khayrdoonan maalintii aan lahayn waar wax ku soo rida maanta waa taa maanta waa taa halkay maraso iyo dhismeygii baad arkaysaan warbaahintu kaalin laxaadle bay ka qaadatay bilowgii ilaa dhammaadkii markaskan iyagoo ajar ilaahay kaga doonaya oo aan lacagna ka doonaynin aad iyo aad baan afkeenna anigoo ku hadlaya oo isku baha uga mahadnaqayaa in ammaantaasi iyo bogaadintaasi waxaan idinku dardaarayaa oo kale in aynu sii wadno meelaha khayriga oo dadku had iyo jeer waxay nagu barteenuun wararka iyo hebel baa yidhi iyo siyaasadda iyo arrimaha kale laakiin tan waa wax kuu socon doona maalin uun haddii aad wax ku darsatay haddii aad dhimatidood ka horraysidna waa wax kuu socon doona haddii aad nooshayna ajarkagu waa wax kuu socon doona haddii ilaahay ka dhigo markaa ardayda aynuu baahanay inay soo baxaan waxa weeye arday la falgasha qur-aanka akhlaaqdooda habdhaqankooga hadalkooga ficilkoogu uu qur-aan soconaya noqdo waxaan bahda saxaafadda ugu mahadnaqayaa iyagoo inta ugu badan waxaan jecelahay inay bahdu saxaafadda tahay bah aad u qiimo badan oo runtii warbaahinta waa meelaha laysku mariyo wax kasta oo wanaaga Markiiskan ayaa la rajaynayaa inuu soo saaro arday badan oo bartay Qur'aanka Kariimka iyo tafsiirkiisa wuxuuna muhiim u yahay bulshada ku nool goobta markiiska laga furay maadaama ay meelo dheedheer u aadi jireen barashada diinta